baled weyne maxamed cod maxamed raadi cadaado dhuusmaraan
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaari jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abuuraan radio cadaado jawaar cabdulah warsamarable radio cadaado dhuusamareeb
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax ee raadiyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontiin waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi hogaaniyo oo hogaaminayo dalka dib ugu soo laabtay maamulka jubbaland oo ka hadla bixitaanka ciidamada kenya waxaa laga gaara xiisad ka taagneed magaalada boosaaso qofku maro oo lagu dila magaalada muqdisho guddoomiyaha aqalka sare oo baaq u dilay siyaasiyiintii waxgaradka soomaaliya qodobada caalamka warka subaxsaaka aad ku maqli doontiina waxaa ka mida kooriyada waqooyi oo soo celisay goobihii tijaabada gantaalada iyo xiise dagaal ee bakistan iyo hindiya ka dhexaysa qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado goordhow diyaar garooba
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo khamiisa taariikhda ay ku astaysan tahay toddobada bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warkaa oo fiidsan saaka anigoo mahada ayaa la diyaar sharmaa ka suulay ayaa farsamaynaya kusoo dhowaada qodobadii a maqasheen oo intaasi ka fidsan maamulka jubbaland ayaa ka hadlay bixitaanka ciidamada kenya madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa gobolka gado ayaa dib ugu laaftay magaalada kismaayo wuxuu faahfaahin ka bixiyay howlaha ammaan ee gobolka gado waxa uu ka hadlay kabixitaanka ciidanka kenya ee deegaanka faxfaxdhoon isagoona sheegay inay jubbaland iyo shacabka ay taasi dhibaato badan ku abuurtay maxamuud sayid aadan ayaa sheegay in ciidanka jubbaland ay wadaan abaabulka ku aadan in dib loo qabsado deegaanada ay ka baxeen ciidamada kenya
intaan gobolka ku sugnayn waxyaalaha ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa ciidamada amsom oo kenya oo ka baxay deegaanka faafaxdhuun una diyaarsanaa buusaarna inay ka baxaan taasoo shacabka deegaanka deganaa ku keentay barakac iyo walwal maxaa yeelay waxay dib u arkeen noloshay ku jireen oo xur tahay inay ka baxayaan oo argagixisada dib u afduubi doonto taasoo dowlgoboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo caalamka iyo amsomba u taalla in xal loo helo socdaalkiyaga waa dheeraa buurdhuubo oo madaxweynaha dekreeto uu hore u magacaabay oo ku qornaa shan wasiiroo loo magacaabay inay qaymeyn ku sameeyaan buurdhuubo iyo deegaanada kale oo degmooyinka u qalmo taasoo ayna wakhti loo waayayna waa soo marnay annaga booskii soo buuxinay kormeerkaas intaa kadib
ciidamada kenya ayaa si laba filaana uga baxay deegaanka faahfaxdhoon ee gobolka gado waxayna taasi caqabad ku abuurtay mas-uuliyiinta deegaanka faahfaxdhoon ee gobolka gado iyo shacabka halkaasi deganaa taasoo islamarkiiba ay la wadeegeen ururka al-shabaab warka subaxee raadiyaha cadaado ayaad dhegeysaneyseen dhegeystayaal qof dumara ayaa lagu dilay magaalada muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah kuwo xubaysan ayaa habeenka xalay ah waxay degmada boondheere ku dileen haweeney la sheegay inay ka mid ahay dadka deegaanka qaar ka mid a dadka ku nool boondheere ayaa sheegaya in haweeneydan la dilay ay ahayd ergadii soo doortay xildhibaanada golaha shacabka koox baskoola wadatay ayaa toogtay haweenkan kadibna waxaa la sheegay inay goobta saga baxsadeen ay dilka ka geysteen ciidanka ammaanka dowladda soomaaliya ayaa gaara goobta uu dilka ka dhacay waxaana la sheegaya inay halkaasi ay ka bilaabeen howlgallo lagu baadigoobayo dadkaasi magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaa kusoo badanaya dilalka qorshaysan oo loo geysanaya dadka shacabka ee halkaasi ku nool warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad weli la socotiin xal ala xal ayaa laga gaaray xiisad ka taagneeda magaalada boosaaso maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa cabasho ay qabeen qaar ka mid a ganacsatada magaalada boosaaso taas oo ka ka dhalatay kadib markii puntland ay amartay in la xidho kalluunka goob lagu galacsado oo kalluunka lagu iibsado ku taala dekeda magaalada muqdisho hase yeeshee banaanbaxyo ayaa ka dhalatay ka socday muddo laba maalmooda magaalada boosaaso wasiirka wasaaradda kalluunka kalluumeysiga puntland faarax cawaash ayaa sheegay in ay tahay wararkaasi mid been abuur ah aysan jirinna wax suuq kalluun oo la xiray
warar been abuur ah baa suuqa la geliyey waxbana kama jirin dadkii baa la qalday oo been loo sheegay dadkii suuqanaan u diyaarinnay waadna arki kartaan suuqay hadda ay ku shaqaynayeen iyo kan farqiga u dhexeeya waa kuwana waa waraysan kartaan oo hadda waa nala joogaanba haddayse ku qanacsaneen dee dabcan gudoomiye ku-xigeenkiiba hadda idinla hadlayo halkan taagnaa oo kumeelgaarka oo iskaashatadii ah dadkii waa kuwan dadku waa dadkeenni dowladda ma dayacayso in noloshooda sare loo qaada maahane laashashka hadda saaran yahay kalluunka waa laga rogayaa meeshoodaa looga rogayaa saxiimado baa kalluunka inta badan soo qaada oo lasii iibiyo saxiimadihiina waxay keenayaan meesha meel ka durugsan bay keenayaan halkanaan lagu broses garaynayaa maantaan ka heshiinay maantaan dhammaysannay meel cusubna waa loo dhisi doonaa muddo aad u yar isla bishan insha allah meel cusub bay u wareegi doonaan marse cusub iyo suuq kalluumaysiyo cusub
waagaag warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad la socoteen dhegeystayaal aqalka sare ayaa baaq u diray siyaasiyiinta iyo waxgaradka gudoomiyaha aqalka sare cabdulaahi cabdi cabdi xaashi cabdulaahi ayaa kulan la qaatay magaalada muqdisho qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed waxaanuu baaq u diray siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka waxgaradka gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in door waxgaradka soomaaliyeed ay ka qaataan dib u soo celinta sidoo kale iyo soo kabashada dhaqaalaha ee soomaaliya cabdi xaashi ayaa sheegay in soomaaliya ay maantay u baahan tahay in si wadajira loogu shaqeeyo si loo helo midnimo dhammaystiran ugu dambeyntiina waxgaradka soomaaliyeed ayuu kaga mahad celiyey dadaalada ay kugu jiraan horumarinta nabadda soomaaliya
odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintu ay dalkan iyagoo wada jira xalkii dalkan sidii loogu raadin lahaa nabaddiisii midnimadiisii iyo noloshiisiiba kolkaa waxaa weeye boqorku aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay yacni hawsha uu soo qabtay arrin inoo taalaana ay tahay yacni inagu dowlad goboleedyadii baynu mas-uul toosa ka nahay dowlad goboleedyadu dhaqankooda iyo siyaasiintoodabana inaynu isku xirnaa xiranna ayaa inoo taal kolka boqorku waa ku mahadsan yahay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo uu ku tegay maala- magaalooyinka ardis ababa iyo nairobi wadahadaladii magaalada ardis ababa ku dhex mara isaga iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa waxay isla garteen in la soo celiyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed soomaaliya iyo kenya oo muhiim u tahay guud ahaan gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda etoobiya abiid axmed ayaa waxay gaareen magaalada nairobi halkaas oo ay ma- kulan kula qaateen madaxweynaha dalka kenya urur kenyatta mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha kenya urur kenyatta ayaa waxay isla soo ka wada hadleen xal u helista ay ku wada hadleen aqalka madaxtooyada kenya iyagoona ka heshiiyey in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal u dhexeeya warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado ayaad dhegeysaneyseen akhbaareedka caalamka ayaa noo soo socda balse
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akooda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
kuuriyada waqooyi ayaa soo celisay goobaha ay ku tijaabisa gantaalada dhowr ilawareedyo ayaa ku waramaya in kuuriyada waqooyi ay dib usoo celisay qaar ka mida goobaha ay ay ku tirjinto oo kuwaas oo ay ku ay ku baraweyso gantaalada aadka u xawaaraha dheer lama oga sababta keentay in dib loo soo celiyo hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha mareykanka donald trump iyo sidoo kale dhigiisa dalka kuuriyada waqooyi kim jong un ay kulan yeesheen laakiinse aan miro dhalin kulankaasi warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha cadaada waa in waa naga intaas anigoo mahada ayaan la socodsiinaya sharmaake ayaa farsameynaya tan iyo intaan warkan kiisa kale iyo barnaamijyadeena dambe ku kulmi doono nabadgelyo
لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني هو سلوتي في وحدتي هو ملجئي في وحشتي